bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhugunsidayaala duurfaylaa ka dhowaada warka doornamo warsan qodobada dhugunsidayaalka dheega doontaan warkoyba ku mid ahaa xaafada horseed ee iyo xalay lukusagootii tartan aqooneedkay bilo barakeysanay waa bilo barakeysanay ramadaana dagaalku dhii degmada afgooye i faahfaahina lagu helahaya qarax kudhii magaalada gaalkacyo iyo guddoomiyigii gobolka mudug oo qaraxgaas laga dilay muqdishona qarax kudhii faahfaahin ayaa ku baahaya dowladda federaalk oo ka dhawaaqday qoorasho dalka reedlanka kanaga haya soomaalida ka xayiran dalka binaansheeya ciidamada dowladda iyo roojiyang instarerowka beledweyne iyo ceel jaala bangiga adduunka oo soomaalinka deeqdii beeso wallanka qobodow dhibaatooyinka ku jara baarlamaanka puntland waybayo qeybiyeena ajanta haliska ee guddoomiyaga baarlamaanka madaxweynaha galmudug iyo baarlamaanka horjeeyahayo golshay wasiirada shaqaalo somalilan yala fasaxay io sababtoola shaa'iya safarkii shiinaha waa ero safiirkii shiinaha anfadhi israa'iilna weyba uso omiid ee lagu helay mansheya
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi warsan media network
duhurnamo dhugunsidayaal axaad ee uu taaragdanaya ka eedanta tumi toddobada bilo shanaad sanadka lamada kun iyo labaatanka hanasoy bahayana qodobadii warka doornamo dhugunsidayaalaha ka dhawaada yoogi oo fisanga xaafada horseed ee ee magaalada baydhabo xalay lukuusagootii tartan aqooneedka bilo barakeysan ee ramadaan ee yawada idaacadda warsanga warbixin arrintaas ku saabsan way baneen diyaariyay waana haniinjeediyey maxamuud cali cabdulaahi halow horseed e halow raadiyo warsan halow daynunay b halow raadiyo warsan hamiinkii labaatan lamaad jese toose tartan aqooneedkii bilo barakeysan ramadaan kusooda raadiyo warsan ee magaalada baydhaba halaytii waliba is aragay oo tartan hiise la dhahmaray xaafada horseed ee iyo deegaanka daynunay b waliba lubeydiiman todoba su-aal wadartama tuutalka kudhakaasa tumongiya far su-aal tartan aqooneedka sanadkan raadiyaha warsan waliba isku kaaladay ururka garab walaal iyo warsan raadiyo dhanaga su-aalo amiin walba soonkan waliba hadiyaaryahaye iskuulka hoose dhexe iyo sare ee kawaadir tartankii halaytidaynonay b waliba lakoyte tumungishan dhibood meelaha fadi kala la tartamaasi horseed ee iyo lakoyti lidhibood waliba saas guulo karatay deegaanka daynonay walibana xaafada horseed iyo iskugu degday baskii tartan aqooneedka bilo barakeysan ramadaan ee raadiyo warsan oo isla saarnayaan dhammaan xaafado magaalada baydhaba kureed marki barnaamijka tartan aqooneedka soo dhammaaday waliba natiijada ka dhawaaqay maxamed salaad ose kusoodi ururka garab walaal horseed ee mayba la warsaday todoba su-aalo mayba ku jawaabeena afar kumad ah siyeed dhibooda lahaada lahaayeen mayba laku jaray lama dhibood oo anshax xumo lanku goy saas dartii lidhibood haysadaan daynunay b todoba su-aalo la warsaday todobada basta sax ayaan ku jawaabeen hal su-aal oo horseed habaalmartin ku faa-iidaysadeen saas dartii tumishan dhibooda lakoden uu kiya waliba balansana ilaa afar kooxood ama afar haafadood iyo shalayin horseed b iyo isha e oo tartan show bilaawado doona lamada saahamignama iyo weliba daarusalaam b iyo daynuna e yayoona baraamis show bilaawado doona sadiida saafar kahamignama labadii xaafadood oo kulukubadi iyo yoona guud ahaanba iskugu degayaan baskii tartan aqooneedka balabarakaysan ee ramadaan ee warsan raadiyow oo isla saarayin dhammaan xaafado magaalada baydhabo
kolkoo dhow wararka gaalkacaya iyo fiiri doongne balse dagaalku dhii degmada afgooya dagaalkan u jeejiyay khasaare sheeldubanyo weyba xalay ku dhiyay degmada afgooya oo ku tirsan gobolka shabeellada hoose way banaan dhexeeyay ciidamo ku tirsan dowladda soomaaliya al-shabaab dagaalka iyakoo ay kureed markii al-shabaab iyo weerar ka qaadeen fariisan ciidamada dowladda soomaaliya kaleeyan kontaroolka mukayga ee degmada afgooya weybana la sheegay inti dagaalkaas dareeriye muddo saacadee goobjoogayaal iyo warbaahintan sheegan intii dheegayeen dhawaaqa rasaasta iyo adeegsadayeen lamada dhine ee wada dagaalamayay haabahaato yees rasmi ee ninjarna ama lanincaddayna khasaaro lamada dhinaha shal deeri saraakiil ciidamada dowladda soomaaliya ee gobolkaas shabeellada hoose weybayo sheegana intiyo isku reebeen weerarkan kukooyi dhinaga al-shabaab islamarkaadna khasaaro iyo deersen sidiiyo ka sheegeen warasho deegaano ku tirsan gobolka shabeellada hoose iyo mararka qaar kudhiya dagaalaan dhexeeya ciidamada dowladii al-shabaab weybana saraakiil ciidamada dowladda al-shabaab iyo inshal sheegane guulo sheeldubana warar kale ku helahay magaalada gaalkaayo ee xarunta gobolka mudug weybayo sheegahayana antii qarax weyn uuse kudhii waqooyiga magaaladaas kaasoo joogtiisa inta badan laku dheegay guud ahaan xaafado magaalada sida dadka magaaladayo sheegaana qaraxga iyo warar kale ku helahay weybayo sheegaan anti uuse kudhii agagaarka xarunta maamulka gobolka mudug ee puntland islamarkaana uuse jara khasaaro dhimasho dhaawa oo ku dhaladay qaraxgaasa warar dheeraad ayaaha ku baahaya qaraxga kudhii waqooyiga magaalada gaalkacya wararka iyo weyba sheegaan anti qof isnidaamin ee usiska qarxi baabuur usi saarnay gudoomiyagii gobolka mudug ee maamulka puntland axmed muuse nuur weybana la xaqiijiyay inti qaraxgaas uuse ka amooday gudoomiyagii gobolka mudug axmed muuse nuur isada askari oo la dareertay xeleyo ha ku bahayeen xarunta maamulka gobolka goobjoogayaal iyo weybay sheegan antii halmar iyo dheegan joogto qarxaga saas oo kalena iyo dheegan rasaas higdi haabahaata welin cadayna nooga qaraxga usahaaya ciidamo fara badan oo ku tirsan maamulka puntland iyo lijeeye meelo usa qarxaga kudhi weyba addi meelasku dareera gurmadan sameeyahay dadka la sheegentiyo ka sugnayeen meelo qarxaga kudhi oo dhaawacyaha kukadeeri saasoo kale bayowadaana ciidamada howlgala iyo ka xaqiijiyahayana nooga qaraxgay isaasoo kala ciddo ku dambeyta dhinaga kalena magaalada muqdisho isla qaraxa iyo kudhii geeka weybanaa uuse kudhiyay dhabar ka dambe isbitaalka ordegan x digfer degmada hodan ee gobolka banaadir qaraxga oo haymiinada noocyada dhulkana kaduuga waayo weyba la sheegay intila la fiirsaday baabuur iyo wadan ciidamo ku tirsan militariga soomaali kaasoo meelo maraayay balse la sheegay intii walkhasaare ee aan kukudeerna ciidamada wararkaiyo weyba intaas kasii darahayn inti lama qofo shacabe oo xiliga qaraxga dhiyaay meelo maraayeen iyo dhaawacyaha kukudeereen haana soo lajeeyay kokumida isbitaalka ka yaala magaalada muqdisho goobjoogayaal yay sheegeen inti qarxaga kureediyo ciidamada fureen rasaas fara badan balse lan ogayna ciddo walaha kukadeeri iyoona ciidamada isku sii wadeen dareersho magaalada muqdisho weyba xalay ku dhiyay shirka guddiga kuurseedowka coronavirus kaasoosa shir guddoomiyow ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre weybana lanku ka hadlay qodobo dhowre shirkaya weybalanku ka hadlay reed hangnagowka dadka soomaaliyeed ee ka xayiran banaanka iyoona la marahaya hab caalami e oo laka hubya waa waana laka ilaaliya waa feejignaanta corona ra-iisul wasaare xasan cali kheyr iyo guddiga kala dardaarmay dardargeliyowka shaqada iyo bulshadan hayaan waanay ku shaqeeyeen sidii dadka soomaaliyeed ee banaanka ka xayiran dalka reedlanka kanaga lahaaye guddiga koorseedowka cudurka coronavirus iyo weyba hamiin waa hamiin walbayoweel dhadaayana kulun roogte iyo ona lunku ka hadalaw arrimo la xiriira ku horseedow ka cudurka covid tumi sagaala ciidamada dowladda soomaaliya ee ka sugan gobolka hiiraan weyba iyo roojiyeenaan isdareerowka dadka ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo deegaanka lambarakay ee aal- ee waa ceel jaala ee duleedka magaaladaasa sababanku wiin ee jidkaadnanhire iyo ee lokasheegi ama ku dambey dikureed markee marowka jidkaasnaga dito halis eh islamarkaasna iyo biyo qaadeen dhowr qof haanaso iyo ciidamadana badbaadiyan saraakiile ciidamada wiba iyo haana kumida sheegana inti jidkaas iyo hirnaado doon ilaa laku sheeno qorshe laka badbaadiyow dadka shacabka iyo biyo ka qaadahayaan xiliyo ku wajahayin deegaanka ceel jaale ee duleedka magaalada beledweyne boqolaal qoysas oo ku bogtaali fatahaada usugoobiga shabeelle ka sameeyay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo ka sugan deegaanka ceel jaale weybana jare haano kale oo hadda qorsheeya hayaan antii uun bahan deegaankaas balse ciidamada iyo roojiyaan insdareerowka dadka ee magaalada beledweyne iyo deegaanka ceel jaala mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan weyba iyo hore ciidamada ammaankan ka amareena antiyo seedan deegaanka ceel jaala islamarkaasna iyo sugan amniga dadka fatahaada ku barakacya agaasinka bangiga adduunka iyo ansixiibee sideerasa boqol soddon iyo todoba kun ishan milyan oo dollar oo laka taageero kuurseedowka coronavirus i fatahaado soomaaliya qoraalka kubay bangiga adduunka iyo laka sheegay intii bangiga oo ku jawaabahaya xaaladda adag ee soomaali ku jirta sida la tacaalowka corona fatahaado iyo abaaro iyo iskaraxeen biyowka beesa oo lanka deeqo ama laka taageero soomaaliya siye la dadaala dhibaatooyinka ku jara sanduuqa horumarinta caalamiga ee bangiga oo hamariyow mashruuca ku jawaabowka soomaali iyo biyaha iyo dhaqaalogona wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaan kukumahadnagay deeq- deeqdan bangiga adduunka siyahayo soomaaliya bili maarsa bangiga adduunka iyo hay-adda dhaqa waa dhaqaalo caalamka iyo sheegan inti soomaaliya inqalanta inti lagu cafideymo taasoo albaabadan furaasa kaalmooyin dhaqaale iyo mashaariic horumarineeda oo hay-ado siyaayan soomaali siyo hankukabada dhibaatooyinka ku jara sida fatahaado abaaro isaasoo kale cudurka corona oo hadda haliska e gudoomiyaha gobolka waa ero gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil iyo xalay dhibaanada baarlamaanka maamulkaas wayba uu sirla wadaagay ajantuusa xeelka ka haya gudoomiyihii hore ee cabdikariin dhoobadheere kala fadhiga baarlamaanka puntland iyo lagashaa intuusa furmow bilo juunga iyo ona ajantaga uusa ku midaye la xisaabtanka xukuumadda ireedan firyowka heliisadii hora dhino kalena isla maamul goboleedka puntland madaxweynaha galmudug cabdi waa qoorqoor yeela kuwadan tiusa gee ka horjeeyay golashay wasiirada baarlamaanka siyo codka kalsoonadan siyaan xildhibaanada iyo weel waa la filahayan tiyo kala fadhisho ka ansixiyaan xukuumadda cusub ee uusa ka dhawaaqay madaxweyne axmed qoorqoora qoraalaha kubay hay-adda shaqaalo somalilan iyo geeka ka dhawaaqday intii la fasaxow dhammaan shaqaalo somalilan laku bilaawa maalinta berye ee u taariikhda ka eedanta tumisiyeedka bilo shanaad sanadka lamada kun iyo labaatanka ilaa tumis sagaalka bilan qoraalaha kubaya hay-adda shaqaalo somalilan iyo laga sheegay inti sababo la xiriira fasaxowsho sanad guurada labaata iyo sagaalaad oo ka beegan maalintii somalilan iyo ka dhawaaqda intiya kugote soomaalintiya kala weybanaayo maalintaasan astay sideena tumisiyeedka meeya fasaxga la siiyey dhammaan shaqaalo somalilan iyo weybaayo qeyb ku ahaa wasaarado iyo hay-ado shalduban ee maamulkaasa sanadka markii la hadeera tumisi waa tumisiyeedka belemey somalilan weybaaye andabaal degaase maalinyo ka sheegati intiye ta maalinyo kugoti soomaaliintiya kala meelo dhugunsadayaal warkaasiinku kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo safiirkii shiinaha anfadhi israa'iil iyo usoomide lagu heli minsheik yaala magaalo ka taala israa'iil sida warbaahinta dalkaas iyo ku warantee qofkan oo da-adiis qonto isiyo sana jar-e iyo weyba miidshay lagu helay sariirtis ilaahi haddana may oga sababta ku dambeyti dhimashadiisa weyba dalkaas lagu magacaabay bili febraayo ee sanadkan weybanusu hore shiinaha ankufe waa ankufadhi jaray ukraina safiirka weybanuusa haayay xaasla weybanuusa dhalay kurii shileediisa afhayeen hadal ibliiska israa'iil iyo wakaalada wararka weybayon sheegana biliiska hadda weybayo sugnina meelo yokaba waa meelo minshay usukudegini safiirkan weybanayo baarahayana miidka telefishinka israa'iil iyo weybaye ilwareedyaha higdan caafimaadka iyo sheegana intii qofkan usa dhamadiisa oo jiifa guud ahaan dhugunsadayaal warkaisin kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkan inkege warka maxamuud cali cabdullaahi yaasiin saari anoshuur ismaaciil axmedeen isina dareer siyaasiya salaadna farsameeya intii warkanka lamid reedanku kulmaana dhugunsadayaal saasi ammaanaala